الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد marka waxaanu soo haynay kitaabkii caqiidada ku saabsanaa ee sanuusiyada la oran jiray waxaan ka soo warramaynay labaatankii sifo ilaahay u waajibay labaatankaa sifo waa tii la kala qaaday hadda waxaan kusoo jirnay sabcadii muxuu ahaa la oran jiray sifaatulmacaani ayada ayaan ku jiray waasamcu waalbasaru almutacalliqaani bijamiici lmawjuudaati waasamcu maqal baa ilaahay u waajibay walbasaru arag baa ilaahay u waajibay almutacalliqaani ee ku tacalluqahaya ee ku dhagahaya ee ku xirmahaya bijamiici lmawjuudaati waxyaalaha la helay waxyaalaha jira dhammaantood waalkalaamu hadal baa ilaahay u waajibay alladii kalaamkiiyo laysa aan ahayn bixarfin xaraf aan ahayn walaa sawtin codna aan ahayn wayatacallaqu kalaamkaasi wuxuu ku dhagahayaa ee ku xirmahayaa bimaa kii yatacallaqu uu dhagahayo bihi asaga alcilmu cilmigu wuxuu ku dhagahayo oo min almutacallaqaati waxyaalihii lagu dhagahaye lagu xirmahayaya waasamcu waalbasaru almutacalliqaani wasamcu maqal baa ilaahay u waajibay iyo walbasaru arag baa ilaahay u waajibay almutacalliqaani bijamiici almawjuudaat almutacalliqaani ee markaa ku dhagahayee ku xirnaa bijamiici almawjuudaati waxyaalaha jira dhammaantoodna ku xirmahayey kuwaasaa ilaahay u waajibay marka samciga iyo basarka markii la eego ilaahay iyo makhluuqaadka haddii loo eego way kala duwan yihiin oo markii ilaahay samcigiisa iyo basarkiisa la xadayrahayo waxaa lagu xadeeyaa sifataani wujuudiyataani qaaimatin qaa'imataani bidaatihi tacaala waxa weeye maqalka iyo aragga ilaahay waa laba tilmaamood oo jira labadaa tilmaamood waxay ku sugan yihiin ilaahay daatadiisi bay ku sugan yihiin tatacallaqaani bikulli mawjuudin calaa wajhi lixaada waxay yacni ku xirmahayaan wax alla wax jiro oo dhan bay ku xirmahayaan waxayna ugu xirmahayaan si yacni koobid ah tacalluqan zaa'idan calaa tacalluqi alcilmi xirmiddaa yacni ay ku xirmahayaanna waxa weeye waa xirmid ka ziyaadsan xirmidda cilmiga ila ilaahay ogaanshihiisa markii la eego waa tii waxyaalaha yacni oo dhanba uu ku tacalluqahayo waxaan mawjuudaadka la yidhaahda iyo waxyaalaha mustaxiilaadkaa iyo kulli waa tii yacni cilmiga ilaahay uu ku tacalluqsanaa marka yacni kuwaani waxyaalaha iyagu qeybta ile waxyaalaha mawjuudaadkaabay ku tacalluqahayaane siday ugu dhegan yihiin oo markaa ay ugu xirmahayaane ogaanshaha midka ziyaadsan weeye marka sidaasaa ilaahay markii la eega lagu xadeeyaa amaa haddii la eego dhanka yacni makhluuqaadka markii la eego maxaa lagu xadeeyaa ahlu sunuuc waxay ku xadeeyaan sabciga haddii la eego waxay yidhaahdaan quwatun khalaqaha allahu tacaala fi ludunayni maqalku waxa weeye waa awood ilaahay labada dhagood dhexdooda uu ku uumay kaaway aragga markay xalaynahayaanna waxay yidhaahdaan quwatun khalaqaha allahu tacaala fi lcaynayni waxa weeye waa awood ilaahay labada indhood dhexdooda uu ku uumay kaaway qolooyinka marka ayaga xukamada la yidhaahdo falaasifada la yidhaahdo ayagu markay xalaynahayaan samciga iyo basarka waxyaalahan makhluuqaadka maxay ku xaleeyaan samciga waxay ku sheegaan awood oo awooddaasi waxay dhex taallaabay leeyihiin yacni seed seeddaasina yacni ku goglan dhegta yacni godkeeda jirideediibuu ku goglan yahay aragga haddii la eegana waxa weye le waa awood ku tallaalan laba seedood oo ku kulmahaya maskaxda meesha u horeysa si waxayna u kulmahayaa isgoys ah oo sida hadda waxa weeye bahalka kan saliibka la yidhaahdo ama laanqeybta la yidhahdo ama mactabka la yidhaahdo siduu isku dhaafsan yahi oo kale isku dhaafsan yihiin labadaas saydood ama waxaa la yidhahdaa waxay kaloo leeyihiin ama waxay isku dhaafsan yihiin xarafka kan daalka la yidhaahdo laba daal ee markaa qoran ee la kala jeediyey ee mid walba midka kale dhabarkiisa uu ku aadan yahay sidaasay isku dhaafsan yihiin marka hadda tilmaamta haddaad fiiriso xukamadan hadda la sheegahayo kutubaha ay soo qaadaya xataa xukama qaarkood ay islaam ahaayeen bay ahaayeen waa sida haddeer markaad nimanka fiiriso dhakhtarada oo kale iyo haddii xadaynahayaan maqalka iyo basarka marka ay ku sheegaan sababto waxa hadda markaad fiiriso qofka araggiisa araggu indhaha keliya maahan bay yidhaahdeen araggu wuxuu ka imaanayaa seedaha seelaha markii qofku cilala ay uga dhacdo waakan qofku xataa isha jurbigeeda hadiiba uu nool yahay la waayahaya waa ayagoo wuxuuyo marka ay inta raacraaceen oo sidaa ku tilmaameen laakiin sidaan hadda ahlu sunnuhu ay u sheegeen waa macno guud oo hadalka ay soo dhaweeyeen oo awooddaasi xaqiiqi ahaan meeshay ku jidha ilaah unbaa yaqaane waa awood midna ilaahay yani uu ku umay labada dhagood midna ilaahay uu ku umo labada indho ilaahay marka tiisu waa ka bedelantaha waa middaa lasoo sheegay waalkalaamu aladi laysa bixarfin walaa sawtin waalkalaamu hadal baa ilaahay u waajibay aladi hadalkiiyo laysa bixarfin xaraf aan ahayn walaa sawtin codna aan ahayn ilaahay markii hadalkiisa la xadaynaya isaga waxaa la yidhaahdaa waa sifo wujuudiyaha tilmaamjidha weeye ilaahay daatadiisana ku sugan tilmaamtaasi waxay ka hufan tahay horumarid gadaalmarid laxn icraab sixa iclaab macnaha wax alla wixii kalaamka makhluuqaadka uu ku sifoobahayo o dhan kalaamka ilaahayna wuxuu ku tacalluqahayaa siduu kuu keeni doono sheikhu wax alla waxa cilmigu uu ku tacalluqo o dhan ayaa hadalka ilaahay uu ku tacalluqahay hadalka ilaahay markii culummadu ay sheegayaan xagga caqiidada haddii la eego waxay yidhaahdaa xuruufna ma aha sawdna ma aha xaraf lagu dhawaaqahayo cod midna ma aha sidaa hadda waxaa loo leeyahay haddiiba ilaahay qur-aanka uu ku yidhi laysa ka midlihi shay-un wax ilaahay la mid ah ma jiraan haddii la yidhi marka haddii la yidhi daatada ilaahay daatooyinka makhluuqaadka meelay ka shabahda male sifaadka ilaahayna sifaatka makhluuqaadka ma shabaha haddii la yidhi kalaamku marka tilmaamaha ilaahay buu ka mid yahay markaa yacni ma shabaho kuwa makhluuqa ma shabaho marka hadalka haddii hadda la eego mathalan waxyaalahan hadda makhluuqa gudihiisa haddaan fiirino ayaa waxaa ku arkaysaa hadal lagu dhawaaqayo oo markaa aan xuruuf iyo sawd midna aan ahayn haddii xataa qofku uu is yidhaahdo war ilaahay haddii uu hadlahayo la yidhaahdo hadalka ilaahay xuruuf iyo sawd midna maaha hadduu qofku yidhaahdo hadda mathalan u fiirso waxaa culimmadu soo qaadaan kalaamka nafsaaniga la yidhaahdo qofku marka hadda uu sheekaysanayo oo isagu qalbigiisa uu ka sheekaysanayo waad arkaysaa caawoo dhan baad hadlaysaa xuruuf aad ku dhawaaqdana lama arko cod kaa soo baxana ma jiro ilaa xuruufta waa la yaqaanaa waxa weeye waa xuruuftan lagu dhawaaqahayo meelahan makhaarijta ah ee xarafku yacni uu ka soo baxo looga dhawaaqahayo ee markaa hadba ku imaanaya sida yacni carabkaaga meelaha aad ku aadinayso dhabxanaga iyo ilkaha iyo aada uga aadinayso ama meelaha dhanka hunguriga aada uga dhawaaqayso sawdkana waxaa la yidhaahdaa waa codka yacni waxa ka nool doobadooda kasoo baxayo oo kale marka hadda waxyaalaha noocaas oo kalea haddii la eego midka nafsaaniga ma leh caawo o dhan waad sheekaysanaysaa haddaad rabto caawo o dhan qur-aankii baad akrinaysaa intaad gees ka bilowdo baa intaa rabta akrinaysaa xuruuf aad ku dhawaaqday iyo sawd shirkaaga kasoo baxay ma jiro intaasoo dhan ba waxaa hadda kasii xeel dheer sancadan bini aadamku uu gaaro bal cajaladahan arag meesha xataa waxaa imaan karda in la yidhaahdo oo haddii hadda ilaahay hadalkiisa uusan xuruuf iyo sawd ahayn see baan u fahmaynaa u maqlayna hadda cajaladani maanta way hadlaysaa hashaan caaggaaya iska duuduuban weeye meel xuruuf ay kaga dhawaaqayso oo xaraf ay ku dhawaaqaysa makhaariju kasoo baxayo iyo cod meel kasoo baxayo dooba ay ku leedahay midna lama arko wa maca daalika waa hadal adugu aada maqlayso marka calaa xaasib waxyaalaha noocaasoo kale ah qofka marka caqligiisa ay ka weynaato qofku ha ogaado qofka kan bini aadamka ama makhluuqahay waxa isagu uu garan karoo yaqaanaa waxa weye wuxuu arkay hadda cajaladan maanta iska dhawaaqaysa intaan la samaynin ka hor binu aadamkii hore u jiray ma laga dhaadhicin lahaa caag yaroo meeshaan duuduuban ayaa hadlahaya oo waxa weye maantaoo dhanba waxa weye waxbuu akrinhayaayo dadkii codkoodii buu duubahayaayo wax walbuu ku dhawaaqahaya lagama dhaadhiciyeen laakiin markii hadda uu arkay waa rumaysan yahay uu arkay hadda maxaad umalaynaysaa ilaaha khaaliqaaye wax uu shabaha aanay jirinin marka sidaa daraaddeed waxa weeye waxyaalaha jira iyo waxa adigu aada suuraysanayso farqi weyn baa udhexeeya qofka hadda arrimaha noocaas oo kale ah waxyaalaha xataa looga dhaadhiciya waxaa kamida oo kale matal hadda bal u fiirso ilaahay qur-aanka marka uu ka hadlahayo aayaddu wuxuu ku leeyahay alxamdu lilahi aladi khalaqa asamaawaati waalarda wajacala adulumaati wannuur waxaa mahad iska leh ilaaha cirka iyo dhulka uumay ilaaha uumay mugdiga iyo iftiinka weliba ilaahay labadaba al buu geliyey ashaa marka waxaa laga fahmayaa ilaahay iftiin oo dhan iyo mugdi oo dhanba inuu sameeyey marka hadda meesha waxaa loo soo qaadaa haddii mugdi oo dhan iyo iftiin oo dhan ilaahay uu sameeyey bal xaalada aan mugdi iyo iftiin midna aan ahayn intaan labadaa la samaynin ka hor ma suuraysan kardhaa wax aad ku suulaysan karta ila mugdi oo dhan ba ilaah baa sameeyaa layi iftiir oo dhanna ilaah baa sameeyey bal marka intaan labadaa la uminin ka hor xaalo wakti uu leeyahay oo aan mugdina ahayn iftiirna ahayn ilaa markii kula dulma la yidhaahda mugdi daran iyo mid yar iyo kulli waa ku dhacaysa kula nuur haddii la yidhaha iftiin xoog le iyo iftiin yar marka waxaad garanaysaa waxyaalaha jiraaye waxa adiga caqligaagu uu suulaysan kara waa ka weyna badanta ilaahay marka daatadiisa iyo tilmaamihiisu marka waa sidaa fikrigaagu marka inuu gaabto oo kale ma aha oo markaa yacni aada damacdo tilmaamaha ilaahay sida dadka qaarkoodba ay yeelhayaan adiga garashadaada inaad ku xadayso adugu insaan daciifaa tahay xataa waxyaalihii adoo bini aadama aada samaysay ayaan shalay intaana samaynin ka hor aadan rumaysnaateen wayatacallaqu bima yatacallaqu bihi alcilmu min almutacallaqaati wayatacallaqu wuxuu ku xirmahayaa kalaamka ilaahay bimaa kiibuu ku xirmahayaa yatacallaqu uu ku xirmahayo biha isagaba alcilmu cilmigu wuxuu ku xirmahayo oo min almutacallaqaati waxyaalihii lagu xirmahayaa oo cilmiga sidaan soo marnay darsigii hore aan kusoo marnay cilmiga ilaahay muxuu ku xirmahayaa oo waxyaalaha macluumaadka ay ilaahay ogaanahayaan maxay yihiin waa waxyaalaha jiro oo dhanba waajibaadka iyo jaa-izaadka iyo mustaxiilaadka waxyaalaha thaabitkaayee sugan oo sida ilaahay daatadiisa iyo tilmaamihiisa oo kalea waxyaalaha jaa-iskaaye dhinac walba ka furan jiritaankooda iyo waayitaankooda waxyaalaha mumkinaadka la yidhahdo sida makhluuqaadka iyo waxyaalahan xawaadista loo yaqaano iyo waxyaalaha mustaxiilaadkaaye aan suurtagalba ahayn waxyaalahan marka suurtagalka ahayn intaa oo dhan ba haddee waa wax wada macluum oo ilaahay wuu wada ogyaho cilmigiisii wuu ku tacalluqahaya sidoo kale kalaamka ilaahay wuu ku tacalluqahaya labaduba marka haddii la eego qudrada iyo iraadada dhanka tacalluqa way ka ballaaran yihiin qudrada iyo iraadadu waxay ku tacalluqahayaan waxyaalaha mumkinaadka sababtoo ah iyagu waxay leeyihiin waxa la yidhaahdaa ta'hiir saameyn iyo isbedel shayga ay ku tacalluqaha inay ku sameeyaan marka waxyaalaha haabitka ah iyo waxyaalaha mustaxiilaadka ahina isbedel aqbali mahayaan laakiin cilmigu haddii la eego wax la ogaaday weye marka sida shayga haabitka loo ogaanahayo waxa mustaxiilkaana waa la ogaanahayaa waxa jaa-iskaa sida loo ogaanahayo o kale waxa waajibaadka iyo waxa mustaxiilaadka waa loo ogaanaya kalaamkuna sidaas oo kale weeyo ilaa hadalka macnihiisu waxa weye waa dalaala war lagu dhawaaqay weeye warka marka lagu dhawaaqayna wax walbuu tusinaya oo wax waajiba waa lagu dhawaaqa oo waa la sheegaa wax jaa-iza waa la sheegaa wax mustaxiila waa la sheegaa huma sabcu sifaatin tusamaa sifaatin macnawiya huma yajibu lahu tacaala markaa kabacdi ilaahay waxaa u waajibahaya sabcu sifaatin toddoba tilmaamood baa ilaahay u waajibahaya sabcadoo tusamaa lagu magacaabahayo sifaatin tilmaamo lagu magacaabahayo macnawiyatin macno loo nisbeeyey marka tilmaamo macnawiya oo waxaa sifaat macnawiya tilmaamahan hadda yacni loo leeyahay midii hore awal macaanida ahaa ayay ka laazimaysaa isagaaba ku sheegahaya wahiya mulaazimatun lisabci aluulaa wahiya sifaatkan macnawiyadaahi mulaazimatun midii laazimaysa weeye lisabci toddobadii bay laazimaysaa markaa ay ka dhalanaysaa aluulaa ay horreysa oo toddobadaa markii la helo ayadana waa la helaya waa marka shay shay laazimaya waxa weye shay yani shay kale ku xiran oo markii shaygaa la helo ayaa isagana yani la helaya waa waayahay marka tan hadda macnaheeda laakiin loogama jeedo ilaahay sifaatkiisa in la isku cilaynhayo macnaheedu marka ma aha ee laazimidda macnaheeda waxa weeye wasfigaa sifadaa markii la helo midaan kalena marka yani waa la helhaya waa ka oo iyadii bay ka dhalanaysaa laftigeedii way wada socdaan waayahay wahya kawnuhu tacaalaa wahya sifaadka oo macnawiyada ahi kawnuhu tacaalaa ilaahay ahaantiisi weeye waa kan ilaahay ahaantiisi weeye tacaalaa amruhu amarkiisu ku dhahaya qaadiran midkii waxyiwaado u ahaado marka haddii la yidhi ilaahay tilmaamta qudradaya awooddaa buu leeyahay maxaa ka dhalanaya inuu qaadir yahay mid wax awooda yahay ila waa kan adiga hadda haddii la yahay bal awood buu leeyahay hadda meeshaa waxaa ka imaanaysa in lagugu tilmaamo lagu yidhaahdo huwa qaadirun waa mid wax awooda in lagu yidhahdo wa muriidan midkii wax doonahaya inuu ahaado wey iyadan maxay ka dhalanaysaa oo ay laazimaysaa ilaahay tilmaamtiisi loo sugoo ahayd iraada inuu ilaahay wax doonayo wa caaliman midkii wax og inuu ahaado wey waxay iyaduna laazimaysaa wasfigii cilmiga wa xayan midkii nool inuu ahaado w sifadii xayaatada laazimaysa wa samiican midkii maqlahaya inuu ahaa sifadii samciga wa basiiran midkii arkahaya inuu ahaa sifadii basarka ay laazimaysa wa mutakaliman midkii hadlahay inuu ahaado sifadii oo kalaamka ayay laazimaysaa ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة وهي أضداد العشرين الأولى ومما كي وحكمر أه يستحيل مستحيل نقنايا في حقه تعالى على حقه تعالى إلى حقه سواحا مستحيل كنقنايا وحكمر تعالى كرهي عشرون لباتن با با كمر صفة من صفة نهاية المعنى وهي عشرين كاسي أضداد العشرين لباتن كي كي كسهر جيدوية الأولى يهريسي وهي اللباتن كاسي العدم ويتنكي وي والحدوث سودرنتي وي ودرو العدم وأيد سودرنتي وي والمماثلة لمن نقشري وي للحوادث وحيالها سودرية لمن نقضه بأن يكون إلهي إنو أهادنا أوكلا من نقضه جرما جرم إنو أهاده أي تأخذ إني قالته كا أوكلا من نقضه ذاته ذات ديسي العلية إيس الرئيسي قدرا قدر إني قالته من الفراغ hawada xaggeeda inay ka qaadato aw yakuuna bian yakuuna inuu ahaadana ilaahay uu kula mid noqdo caradan sifa ilaahay inuu noqdo yaquumu qumahaya biljirmi jirmiga ku qumahaya aw yakuuna ilaahay inuu ahaado fii jihatin jiha fiigeeda inuu ahaado wey liljirmi jirmiga usugnaado aw lahu ilaahay inuu usugnaado weeye huwa asagaba jihatun jiha inay usugnaata aw amase yani aw yakuuna macnaha aw yakuuna caradan inuu ilaahay kula mid noqdo ama sayakuuna ilaahay inuu ahaado inuu kula mid noqdo weeye fii jihatin jiha fiigeeda inuu ahaado oo jirmi jirmiga usugnaado aw amase lahu ilaahay inuu usugnaado inuu kula mid noqdo weeye huwa asaga jihatu jiha inay usugnaado aw yataqayada bian yataqayada ilaahay inuu xirmo bimakaanin makaan inuu ku xirmo inuu kula mid noqdo mase zamaanin wakti aw tatasifa inay sifowda daatu ilaahay daatadiisii alcaliyatu ee sarraysa bilxawaadithi waxyaalaha soo dariyay inay ku sifoobo aw amase yatasifa ilaahay inuu sifoobo bisikari yaraan inuu ku sifoobo mase bilkibari weynan aw amase yatasifa ilaahay inuu sifoobo tilmaamoodo bilaqraadi muraadiyaalo ilaahay inuu ku sifoobo fil afcaali falalyaasha fiigoodi aw ilaxkaami ama xugmiyaasha fiigoodi weli way socotaa marka tilmaamihii labaatanka ahaa ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة ومما كي وحكمر أه يستحيل مستحيل لقنهي وأن يعني سورتوبين ومما كي وحكمر يستحيل أن سورتوبين في حقه تعالى إلهي حقه سأنكو سورتوبين في ذنب بمعنى على بشيء كله معناه في حقه تعالى أي على حقه إلهي حقيقة ديسة إلهي ذات ديسة وحن مستحيل كان نقنهي مسوروبانك مسوروبانك kaa yacni ka ah cishruuna labaatan ayaa ka mid ah sifatan min sifatin ee tilmaamo marka sheikhu mimaala wuxuu uga cabiray sidii awalba markii uu ka warramahayey waxyaalihii ilaahay u waajibahaya uu lahaa wa mima yajibu fii xaqihi tacaala cishruuna sifa sidaa marka wuxuu uga cabiraya sida awalba kusoo marnay ilaahay asaga waxaa mustaxiil ka waxyaalaha ka ihi labaatankan keliya kuma xirna labaatankani waxay ka mid yihiin waxyaalaha yacni soo aroora oo tafsiil ahaan in loo barta ay waajib tahay laakiin ilaahay waxaa mustaxiil ka ah wax alla wixii asaga xaqiisa nusqaan ku ahoo dhanba ilaahay mustaxiil bay ka yihiin marka sidaasuu sheikhu mimaada wuxuu uga cabirhayaa waa mustaxiil laleeyahay labaatankan keliya inaanay ku koobnayn laakiin labaatankan waa labaatanka la rabo si yacni mufasal ahoo kala baxsan inaad u barato ay waajib kugu noqonayso wa mimaa kii waxaa ka mid a yastaxiilu an suuroobeyn waxaa ka mid a fii xaqihi tacaala calaa xaqihi tacaala ilaahay xaqiiqadiisa daatadiisa waxaan ku suuroobeyn waxaa ka mid a cishruuna labaatan sifatan min sifatin a tilmaamo wahya addaadu lcishriina aluulaa wahya labaatankaa tilmaamood addaadu lcishriina labaatankii kuwii kasoo horjeedo weye aluulaa horreysa shayga didkiisa waxaa la yidhaahdaa shaygaa shayga kasoo horjeedo munaafigiisa ayaa did la yidhaahdaa marka didka hadda macnaha lugawiga ayaa looga jeedaayo waa shayga shayga anfinhaya kasoo horjeeda waa kan marka wahya alcadamu wahya labaatankii waxa weeye alcadamu waayitaankii weeye marka tilmaamtaas oo mustaxiilka o cadamka la yidhaahdaa maxay kasoo horjeedaa waxay kasoo horjeedaa midii ayada qaabilsanayd oo ilaahay loo sugo oo waa maxay waxa weeye waa waa wujuudkii weye ilaahay maxaa loo sugay wujuud jiritaan baa ilaahay loo sugay waxaa ilaahay u waajibay baa lagu yidhi ilaahay inuu jiro jiridii marka maxaa kasoo horjeeda waxa weeye cadam cadamkii waa ka mustaxiil ilaahay waa mawjuud walxuduuthu soo darin weeye waxaa ilaahay ka mustaxiilah ilaahay inuu yahay wax yimid ilaahay inuu yahay marka xuduudku waa sida wax soo dariyo marka yimid kanna marka yani muxuu asaguna qaabilhaya uu kasoo horjeedaa qidam oo ilaahay maxaa u waajibay qidam horeyn ilaahay inuu horeeyey oo weligiiba uu soo jiro meel uu kasoo bilowday aanay jirinin maxaa marka ilaahay ka mustaxiil ah sideenoo kale wax ilaahay yimid inuu yahay waa waduruwulcadami waayidda soo darinteedii ayaa ilaahay ka mustaxiila duruwulcadamkaani macnihiisu waa maxay ay xusuuluhu bacda an lam yakun way macnaha waxa weyta la yidhaahdaa inay timaado iyadoo awan aan hore u jirinin oo kaas marka muxuu asagu qaabilahay waa midka fanaha laga cabiro wey duruwul cadamkaas waa midka fanaha laga cabiro ilaahay inuu baaba-ahayo oo muxuu qaabilahaya baqaha oo ilaahay maxaa u waajiba baqa ilaahay inuu joogahayo weligii inuu joogahayo marka maxaa mustaxiil ka ah weyta ilaahay inay ku timaado oo yani jiritaankiisi weyta ilaahay inay ku timaado baqihii la waayo oo markaa sideenoo kale ilaahay uu noqonayo ilaa annaga haddii na la eego yani markii horena waxaa noo sugnaada wasfigan xuduudka oo waa nimid markaa kabacdina waxaa noo imaanhaya waxaa kan fanaha la yidhaahda ama duruwul cadam labadaba ilahay waa ka mustaxiil walmumaahalatu lilxawaadithi walmumaathalatu lamid noqosho ayaa ilaahay ka mustaxiila lilxawaadithi waxyaalaha soo dariya ilaahay inuu lamid noqdo mustaxiil bay ka taha waa marka mumaahaladaas ilaahay marka laga anfiyey waxay gelaysaa toban waxyaalood bay gelaysaa midda ugu horeysa markaasaa ku fafasiri doona laakiin ijmaal ahaan haddaan u sheegno sida hadda maxashigaba uu soo qaadayo midda u horeysa waxa weeye ilaahay inuu jirmi jirmi yahay ilaahay waa ka mustaxiil waxa kan marka jirmiga lagu magacaabo ilaahay inuu yaho sida hadda anagu nahay ama makhluuqaadku yahoo kale waxa weeye ilaahay waa ka mustaxiil waxaa kaloo ka mustaxiil ah ilaahay inuu noqdo yacni sifa tilmaam tilmaamta caradka la yidhaahdo caradka waxaa la yidhaahdaa waa tilmaamta xaadithada ah tilmaamaan hore u jirinin ee markaa jurmi ku tacalluqaysa taa ilaahay inuu yeesho oo ilaahay waxa weeye sifo waa uu leeyahy laakiin sifadiisu waa sifo qadiimiya amaa midda caradka laga cabiraayo waa sifada xaadithada wey taana waa ka mustaxiil midda saddexaad waxa weeye an yakuna fi jiha ilaahay waxaa ka mustaxiila dhan ilaahay inuu jiro oo macnaha shay kale markii loo eego in la yidhaahdo mathala carshiga soo qaboo kale ilaahay carshiga dhanka midigtuu ka xigaa ama dhanka bidixduu ka xigaa ama kor buu ka xigaa ama hoos buu ka xigaa ama horuu ka xigaa ama gadaal buu ka xigaa midda afaraad an yakuna low huwa jiha waxaa ilaahay ka mustaxiila isaga laftigiisa in la yidhahdo daatadiisii jihooyin bay kala leedahay oo la yidhaahdo ilaahay midig buu leeyaho bidix buu leeyaho kor buu leeyaho hoos buu leeyaho gadaal buu leeyaho sidaa ilaahay lagu sifeeyo waxaa ilaahay ka mustaxiila an yakuuna fii makaanin ilaahay inuu meel ku sugan yaho makaan ilaahay loo tiiriyo waxaa ilaahay ka mustaxiila in la yidhaahdo ilaahay wakti buu ku sugan yahay awqaadu ilaahay korkiisa inay ku gudbayso sida annaga ay noogu gudbayso aflaagtan isbedelaysa iyo habeenkan iyo maalintan imaanaysa midda toddobaad oo ilaahay uu mustaxiil ka yahay waxa weeye waxyaalaha soo darinhaya oo imaanahaya in ilaahay maxal u noqdo oo markaa daatadiisu waxyaala xawaaditha ay ku sifowdo waa inkastoo taasi an yakuuna caladanta laftigeeda uu kulminayo waxyaalo kalea midda yacni sideedaad waxay noqonaysaa ilaahay inuu sigar ku sifoobo oo la yidhaahdo ilaahay ajzaadiisu way yar tahay sida hadda masalan wax yar la odhan karo waxaas gabaladiisibaa yar oo gacmihiisaa yar oo lugihiisaa yar oo jirkiisibaa yar ama in la yidhaahdo ilaahay waa weyn oo iyadoo looga jeeda ajzaadiisi ayaa badan jirkiisi baa weyn oo kale midka tobnaad wuxuu noqonaya ilaahay falka uu samaynhayo ama xukumka uu samaynhayo in la yidhaahdo dan ilaahay uu ka leeyahay buu u samaynhaya sidaa in la yidhahdo waxyaalahaasoo dhan mumaahaladaay keenhayaan ayagoo marka ku sheeg sheegaya hadda walmumaathalatu lilxawaadithi walmumaathalatu lamid noqoshadii ayaa ilaahay ka mustaxiil noqonaysa lilxawaadithi waxyaalaha soo dariyay ilaahay uu la mid noqdo bian yakuna jirman bian yakuna inuu marka da-daani wuxuu ku suuraynayaa siduu ilaahay waxyaalaha soo dariya uu kula mid noqonahayo waaba kan ba tasawurkeeda bian yakuuna inuu ahaadana kaa uu kula mid noqdo jirman jirmi ilaahay inuu ahaado way ilaahay wax jurmile markaa inuu noqdo ay taakhuda marka koonkaas uu jirmi ahaaduu ku fasirhaya oo wuxuu ku fasirhaya waxa ka laazimaya wuxu hadday jurmi leeyihiin maxaa ka laazimaya waxaa ka laazimahaya hawadan banaan inuu qeyb ka qaadan karo oo qeyb ka buuxinhayo ay taakhuda inay qaadato daatuhu ilaahay daatadiisi alcaliyatu ee sarraysa qadaran qadar inay qaadato min alfaraaqi hawada inay ka qaadato hawada banaan inkastoo marka hadda faraaqa hawadaa laga cabiraa marka faraaqa marka la odhanayo waxaa laleeyahay waa sida hadda anagu aan moodayno oo hadda masalan cirkaan dhulkan waxaa hadda udhexeeya oo dhan wax banaan inay tahay annagu waan moodaya laakin hawaa meesha ku jidha faraaq marka waxaa loo leeyahay hawada ishu ma qabanayso hawadu marka iyadu waa jismi latiifa oo qilo yaro weeye marka markii ajsaamtan kadiifka ahi meel ayada kamida markay buuxiyaan ayada tadakhul baa ku dhacay way isgelgelaysa maxaa yeele hadda dhulkaani in wax ka buuxa waxaad arkaysa haddee markaa isbabiso waxbaa kugu soo babanaya waxaan kugu soo babanaya marka maxay yihin waa hawada meesha ku jidha wey jismiga ladiifka ah markaasaa tirahda waxaa kan hadda adiga ku qaboojinaya marka meesha falaaq marka loo oranaya waa cidla loohan falaaqa waxa la waxa maran baa la yihahda marka daatada ilaahay waa inay yani marnaanshaha inay qadar ka qaadato hawadaasaa marka falaaq lagu tilmaamaya bacdama hawadu aanay muuqan lakin lafsigeedu waa jismi ladiifa marka shayga jurmiga le waxaa lagu yaqaanaa hawadaas ayuu wuxuu ka qaadanaya qadar hadda masalan anugu markaan meeshaan oo kala fadhiyo hawadii marka yani waxbaan ka buuxiye magara haddaan hadda ka kaco waxa weeye markaa meeshii waa cidlo jismigaa ladiifkaa keliyaa jooga lakin wax kale ma joogaan marka anigu markaan meeshaan buuxiyo oo kaleyo booskii anigu aan buuxiyo cid kale marka ma buuxinayso ciddii kaleo marka jurmi lehe timaada waa inay meel kala qabsatay markaa noqonaysa marka taasi waa sha'niga waxyaalaha jurmiga leh ilahayna marka taa laguma tilmaamo bacdamaa laysa ka mitli shayin uu yidhi waxaasoo dhan lamid ma ah laakin waxa adugu aada suurayn ka dhama waaya aw yakuna caradan yaquumu biljirmi aw yakuna bian yakuna marka ay taakudan bian yakuna jirman taasi fasiraysa midan marka aw yakuna caradan taana bian yakunada horaa lagu cadfahaya waxyaalihii waxay kamid tahay mumaasalada lagu suuraynayo aw yakuna bian yakuna ilaahay inuu ahaado weeye lamid noqoshada xawaadista uu lamid noqonahaya caradan sifa ilaahay inuu ahaado weeye yaquumu qumahaya biljirmi jirmiga ku qumahayo caradkoo yaquumu biljirmi marka yaquumu biljirmidaas haddii marka caradka sifa aada uga dhigto sifada noocaasa yani waxaa la yidhaahdaa waa sifada ama sifa kaashifa lagu magacaabo ama bayaanulwaaqic la yidhahdo maxaa yeele mar haddii carad la sheegay carad waxaa la yidhaahdaa waa tilmaam soo darisay tilmaamtu marka cidlo ma istaagayse waxay u baahan tahay jirmi ku sifoobay u baahan tahay marka caradka yani wasfigiisibaa sidaba ah marka waxaa kaloo laakiin iska banaan inaad marka la yidhaahda sheikhu meeshaan ficilkaani hadda waa tafsiir wey aydii tafsiirelahayd baa xasan oo caradkiibaa sidaan lagu fasiraya aw yakuna bian yakuna inuu ahaadana ilaahay uu kula mid noqdo caradan sifa ilaahay inuu ahaado yaquumu biljirmi ay yaquumu mid qubahayo inuu ahaado biljirmi jirmiga ku qubahayo waa caradka fasirkiisa macnaha waxa weye caradka waxaa la yidhaahdaa waa wax jirmi ku qubahayo waana sifo markaa xaaditha ah ilahay laftiisu tilmaam waa uu leeyahy lafdiga marka sifa la yidhaahdaa labada qayboodba uu ku dhacaa oo waxa kan caradka la yidhahda luuq ahaan sifa waa lagu yidhaahdaa sifada qadiimadahay midda ilaahayna sifa waa la yidhahdaa laakiin middaa ilaahay iyada carad lama yidhahda midaan caradka ahi waa midaan yani xaadidkaa weya anaguba tilmaamaha aan leenahayo taa ilaahay inuu ahaado waa ka nasbahanya oo ilaahay carad jurmi ku qumahayo maahana waa maxay waa daato oo sifaat qadiima leh wey aw yakuna bian yakuna inuu ahaadana ilaahay xawaadisa uu kula mid noqdo fii jihatin jiha fiigeeda inuu ahaado liljirmi jirmiga usugnaatay jiho oo jirmiga usugnaatay ilahay inuu ahaado macnaa waxaa looga jeedaa waxyaalahan ajraamta ah jihooyinka marka ay leeyihiin inuu mid kamida ilahay inuu kusugnaado oo mathalan in la yidhaahdo sida carshigii soo qabo ama wax kalaba soo qabo waxaasaa ilaahay midig ka xiga sidaan hadda soo sheegaynay ama bidix buu ka xiga anwacla jihadu waxa weeye waa lix ama horuu ka xiga ama gadaal buu ka xiga ama kor buu ka xiga ama hoos buu ka xiga wahaakada aw lahu huwa jihatun aw lahu bian yakuna inuu ahaado kaa weeye yani lamid noqoshadii bian yakuna lahu ilaahay inuu usugnaado weeye huwa ilaahay inuu usugnaado weeye jihatu jiha inay usugnaato wey huwadan marka yani wuxuu ula yimid labadan hadal buu kala soocaya oo wuxuu kutusinaya inaana isku macno ahayn ilaa hadda haddii sheikhu u odhan lahaa aw yakuna lahu jihatun ilaahay inay jiha usugnaato markaa wuxuu kaaga darsami lahaa aw yakuna fi jihatin liljurbi labadaa hadal baa waxa u qaadan laha inay isku macno yihiin marka damiirkan marfuuca wuxuu ula yimid isagoo damiirkan majruurkaayo lahuda ku adkaynhaya jihadan dambe oo laga hadlahayo inay tahay jiha isaga daatadiisa laftigeeda ah tii hore waxay ahayd waa jiha daatadiisa ka baxsan oo mathalan shay kale ayaa loo eegahaya oo macnaha shay kale in la yidhaahdo ilaahay meeshaasu ka xigaa oo kale tanna waxa weeye an yakuna bian yakuna lahu ilaahay inuu usugnaado lahu asaga bian yakuna lahu ilaahay inuu usugnaado huwa asaga waa asaga naftiisa jihatu jiho asaga yani naf ahaantiisa inuu jiho yeesho oo markaa leeyahay daatadiisibaa jihooyin kale laho midig iyo bidixse mideenu kala leenaho kale ilaa hadda annaga haddiina la eego makhluuqaahi shay kale haddii naloo eego dhinac waa ka xignaa ama midig baan ka xignaa ama bidix baan ama kor baan ka xignaa annaga gudaheenana jihooyin waan leenahay wa matala qofka gudihiisi buu jaha leeyahay midig buu leeyahay bidix buu leeyahay kor buu leeyahay hoos buu leeyahay taana ilahay wuu ka nasahanyay aw yakuna bian yakuna inuu usugnaado lahu ilahay inuu usugnaadona uu kula mid noqdo lahu asaga huwa asaga jihatun jiha ilahay inay usugnaato aw yataqayada inuu yacni xidmo bimakaanin aw yataqayada bian yataqayada ilahay inuu xidmona uu kula mid noqdo bimakaanin meel ilahay inuu ku xidmo macnaha meel ilahay inuu kusugnaado sababtoo amkinadoo dhan ba ilahay asaga ayaa sameeyey meel buu ilahay ku sugan yahay lama odhan karo hadda qolooyin baa markay istawaa calal carshi oo kale iyo markaa arka yani waxa way uqaato o yidhaha ilahay carshiguu dul saaran yahay oo kale marka markaad istawaa calal carshi ufahamto ilahay carshiga inuu dul saaran yahay maxaa kaa hor imaanhaya horta waxaa kaa hor imaanhaya carshiguu ilaahay dul saaran yahay markaad tidhaahdo maxaa meeshaa soo baxaaya waxaa imaanaysa ilahay inuu yahay maxmuul wax la sida ilahay inuu yahay hadda markaa waxaad daldalaysaa ee ka hor imaanaysaa aayaddii ilaahay uu lahaa in allaha laganiyun cani alcaalamiin ilahay makhluuqa waa ka maari uma baahna hadda adugu marka sariir aad dul saaran tahay so uma baahnid waa mid waxaa kaloo kamid ah xadiid nebiga ka sugnaada oo saxiix ah ee weliba xaafidka ibnu xajar asqalaani kitaabkiisa madaalibulcaaliya uu ku tilmaamayo sanadkiisu inuu saxiix yahay xaafidka la yidhaahdo haytamina uu ku sheegahayo kitaabkiisa majmucu zawaa-idka rijaashiisu inay tiqaa tahay xadiidkaa wuxuu tilmaamayaa nebiga wuxuu ka sheekeeyey malag aada u weynan badano ilaa mama carshiga sida lugihiisuna ilaa ay toddobada dhul iyo gudbahayaan markaasu wuxuu odhanhayaa malagaas subxaanaka ayna kunta wa ayna takunu buu leey ilaa hufnaantaade xagee baad ahaata xagee baadsa ahaanaysa carshigii buu sidaayay maogta isagoo carshigii sida ilaahay meelu ku tilmaami kara lama arko ha marka markaad tidhaahdo carshiga ilaah baa saaran waa xadiid saxiixa haddee sariir adigu aada sido cidda saaran adigu ma ogid biya marka haddii malagaasiba ilaahay uusan meel ku tilmaami karin annaga meesha shoogaan idhahna ilahay baa meeshaa saaran oo kale midda kalese waxa weeye carshigu waaba makhluuqa ilaah baaba sameeye intaanu samayn ka hor seebuu xaalkiisu ahaa marka calaa xaasil bini aadamku waxyaalaha noocaas oo kalea hadda ayaga waxaa inta badan ku khasbahaya hadda masalan bal kitaabka aan marka hore lafdiga dhamayn aw amase yatasifa ilaahay aw yataqayada ilaahay inuu xirmo kaa weeya bimakaanin meel ilaahay inuu ku xirmo aw amase zamani wakti ilahay inuu ku xirmo sidoo kalena waxa weeye wakti ilaahay ku xirmahayo awqaada ila waktigu muxuu ka imaanahaya waa wareegidan aflaagtan waxyaalaha kan qoraxdan iyo dayaxan isbedelhaya habeenkan iyo maalintan zamanka noocaasa annaga dusheena ku soconaya ilahay ku socon mahayo waa aw tattasifa datuhu lcaliyatu bilxawaadithi aw tattasifa bian tattasifa in yani ay sifowdo kaa ilaahay inuu ugu mid noqdo daatu daatadiisi inuu yani xawaaditha uu kula mid noqdo alcaliyatu ee saraysay bilxawaadithi waxyaalaha soo dariya inay ku sifowdo oo waa maxay ilaahay inuu yeesho awood xaadithe ah iraado soo darisay cilmi soo darisay cilmigiisu waa azali wax kasta ilahay inta aanay dhicinin ka hor ayuu ilaahay ogaa siday noqonhayaan oo kale wax usoo cusmaanaada ilahay ma jiraan aw yatasifa bisigari ilaahay yalaan inuu ku sifoobo mase bilkibari weyn inuu ku sifooba macnaha aw yatasifa bian yatasifa waxa weeye mumaathalada xawaadisa yani lala mid noqdaa waa in ilaahay uu ku tilmaaboobaa yaraan ama weynan macnaha in la yidhaahdo ilaahay gabaladiisi baa yar ama ajdaadiisi baa weyn kibarka la diidahay marka waa midkaa wey laakin ilaahay in kabiir lagu idlaaqo iyadoo looga jeeda ilaahay waa cadiim shanigiisa iyo xaalkiisa waa wenya taa hadda qur-aanka waa kusoo aroortay huwa alkabiir lmutacaali ee waxaa laga hadlaya ilaahay jirkiisu waa yar yahay ama waa wen yahay oo kale inaad tidhahdo oo ilahay inaad jir ku tilmaamto jir ilaahay lagumaba tilmaamay inaad tidhahda daatada ilaahay yani way yar tahay ama ay waaweyn tahay inaad tidhahdo aw yatasifa bilaqraadi fi lafcaali aw ilaxkaami aw yatasifa bian yatasifa inuu sifoobo bilaqraadi muraadyaala inuu ku sifoobo macnaha mumaathaladii baa lagu suuraynaya bian yakuna jurman taasoo ay ku cadfan yihin aw yatasifa bian yatasifa ilaahay inuu sifoobo tilmaamoobo bilaqraadi muraadyaala ilaahay inuu ku sifoobo fil afcaali falalyaasha fiigoodi aw ilaxkaami ama xugmiyaasha fiigoodi macnaha ilaahay markuu fal samaynhayo in la yidhaahaa dan buu ilaahay ka leeyay masala falkii waxaa weeye markuu hadda anaga na sameeyo oo kale ilaahay dan buu naga leeyay ko xugum ilaahay markuu rido sida salaadu waajib yeelay ama zakadu waajib in la yidhaha ilaahay dan baa meesha ugu jidha oo kale marka lama diidana xikmo in wax loo sameeyo hadda ilaahay markuu leeyahy wamaa khalaqtu ljina walinsa ila liyacbuduuni jinna iyo insiga ma anoom ilaa inay caabudaan macnaha xikmada loo sameeyey baa sidaa ah laakiin dan waxaa la yidhaahdaa falkaa axadku uu samaynhayo muraad uu ka leeyahay oo muraadkaasi uu ku khasbahayo o ku dirqinayo falkaa inuu sameeyo o kale waa hadda mathalan annagu cunaan cunaynaa oo kale markaan cunada cunno maxaa nagu khasbahayo nagu dirqina waa baahina waa baahanaynaa oo kale baahidaasaa markaa ku khasbaysa marka ilaahay wuxuu samaynhayo dhan asagu yani uu ka leeyahay ma jirto xikmo ilaahay wuu sameeyaa oo cabaf ilaahay cayaal waxuma sameeyo laakiin dan ku xambaarayso wax uu leeyahy waxaa ku qabso oo kale waxa ilahay u samaynmayo waya wakada yastaxiil xukunkuna waa sidaas oo kale laakin hadda waxyaalaha anaga nala ku waajib yeelay annaga un bay waxa weye nafcigooda nagu soo noqonhayaano inaan anagu ajar ka hela laakin wax dan oo ilaahay ugu jira oo markaa cibaadadeedna ilaahay uu ka helaya ma jidho wakadaa yastaxiilu calayhi tacaala anlaa yakuuna qaa'iman binafsihi wakadaa sidaasoo kale yastaxiilu calayhi tacaala ilaahay waxaa mustaxiil ka noqonhaya oo aan ilaahay korkiisa ku suuroobeyn calaa xaqihi tacaala anlaa yakuuna ilaahay inaanu ahaanin qaa'iman binafsihi anlaa yakuuna ilaahay inaanu ahaanin qaa'iman midkii taagan binafsihi iskiisa midkii u taagan inaanu ahaanin bian yakuuna inuu ahaado weeye sifatan tilmaam inuu ahaado weeye yaquumu sifadaasoo yani qumahaya bimaxallin maxal ku qumahaya waa aw yaxtaaja inuu u dhibaatoodo weeye ilaa mukhasisin mid gaar yeela mid muujideeya ijaadiya wakadaa sidaasoo kale yastaxiilu waxaa mustaxiil noqonhaya caleyhi cala allahi tacaala ilaahay anlaa yakuuna inaanu ahaanin waaxidan midkii keligiisa inaanu ahaanin bian yakuuna inuu ahaado weeye ahaansha la-aantii murakaban midkii la issaaray inuu ahaado weeye fii daatihi daatadiisa dhexdeeda laysku saaray aw amase yakuuna lahu ilaahay inuu usugnaado weeye mumaathilun mid lamid noqonahaya fii daatihi daatadiisa fiigeeda kula mid noqonahaya aw amase sifaatihi tilmaamihiisa aw yakuuna inuu ahaado weeye macahu ilaahay micigiisa fi lwujuudi jiritaanka fiigiisa muathirun mid wax saameynhaya kaa inuu ahaado wey oo wax raada markaa yeelanahaya kaa inuu ahaado weeye wakadaa yastaxiilu calayhi tacaala wakadaa sidaas oo kale yastaxiilu waxaan suurtoobayn calayhi tacaala calaa xaqihi tacaala ilaahay daatadiisa waxaan suurtagal u ahayn anlaa yakuuna ilaahay inaanu ahaanin qaa'iman midkii taagan binafsihi iskiisa u taagan ilaahay midka iskiisa u taagan waxa weeye wax yani midaan wax kale u baahnayn waaka marka midaan wax kale u baahnayn ilaahay inaanu ahayn kaasaa mustaxiil ka noqonaysa marka maxay ahaanaysaa waa sidaan oo kale waa bian yakuuna inuu ahaado weeye sifatan tilmaam inuu ahaado weeye yaquumu bimaxallin meel ku sugnaanaysa waa tilmaam meel ku sugnaanaysa manaa waxa weeye sida hadda gaalada qaarkood marka hadda ay leeyihiin ilaahay yani nebiciisu kusoo degay iyo waxyaalaha noocaas oo kale ilahay marka tilmaam bay ka dhigeen ee markaa u baahan daato ay ku degto ilahay sidaa maaha ilahay waxa weeye tilmaam maahane waa daato ee iyadu tilmaama leh waaya aw yaxtaaja bian yaxtaaja marka marka hadda sidaa uu oranhaya bian yakuunadaani muxuu ku fasirhaya ilaahay waxaa ka mustaxiil ah in ilaahay uusan ahayn midkii iskiisa u taagan marka bian yakuunadaani taswiirun lilnafyi laa lilmanfiy waxaa marka la sawirhayaa yani anfintii baa la sawirhaya ee la sawiri mahayo shayga la anfiyey oo bian yakuunadaani allaa yakuunadaa yakuunada ku jidha oo yakuuna qaa'iman binafsihi ayadaa la taswiirin mahayo ee waxaa la taswiirinhayaa nafyigaa ay wadato oo waxaa ilaahay ka mustaxiil noqonahaya inaanu ahayn midkii iskiisa u taagan bian yakuuna inuu ahaado weye ahaansha la-aantaas oo iskiis midkii u taagan aanu ahayn macnaheedu waxa weeye ilaahay inuu ahaado weeye sifatan tilmaam inuu ahaado weeye yaquumu qumahaya bimaxallin meel marka hadda kitaabkaa waxaa arkaysaa sheikhu yaquumu sifadu waa muanase ma ogta waxay ahaan laha in la yidhaha taquumu laakiin ilaahay wuxuu ka ilaalinhayaa siiga dhadig inuu isticmaalo waa ka saas sifatan yaquumu bimuxallin saasay marka culimadu yeela hadda waxaad arkaysaa daatada ilaahay markay fasirhayaan allahi markay fasirhayaan kutugo waxay leeyihiin allahi calamun cala daati alwaajibi lwujuud allahidu waxay magac u tahay daatada jiritaankeeda sugan marka alwaajibi alwaajibati lwujuudi ma laha inkastoo lafdiga daatada uu muanaf yahay dhadigaas ayay ilaahay ka ilaalinaya waxa wey inay u isticmaalaan waa waa noocay lafta ka mida waa aw yaxtaaja bian yaxtaaja ilaahay inuu dhibaatoodo weeye ilaa mukhasisin ilaa muujidin mid ahaysiiya mid ahaysiiya mukhasiska mujidkaa looga jeeda maxaa yeele axadka waxa ahaysiiya waxyaalaha adiga yani kugu banaan wax kamiduu kugu gaaryeelhaya ama ha noqote waayid ama ha noqote jiritaan ama markii adiga lagu sameeye kabacdi waxyaalaha lagu gaaryeelhayo waxyaalaha mawjuudaadka ay ku kala badbedelan yihiin wa wakadaa yastaxiilu calayhi tacaala wakadaa sidaasoo kale yastaxiilu calayhi tacaala ilaahay waxaa mustaxiil ka noqonaya allaa yakuuna ilaahay inaanu ahaanin waaxidan midkii keligiisa inaanu ahaanin ahaansha la-aantii waa maxay sidaanu ku suureeyay bian yakuuna inuu ahaado weeye ilaahay murakaban midkii la issaaray inuu ahaado weeye fii daati daatadiisa dhexdeed ilaahay in la yidhaaha daatadiisa ajzaabuu leeyaho ilaahay gacmuu leeyaho luguu leeyaho kidaabuu leeyaho kale la yidhaahdo meelahaasoo kale hadda ee dadkan sifaadka ku khaldama waxyaalahay sameexa kamid a meel bay waxay ku arkayaan masala ama qur-aanka iyadoo ilaahay gacmo loo sheegay markaas wuxuu le ilaahay gacmuu leeyahay oo kale sala marka hadda uu arko aayaddii ilaahay qur-aanka uu ku lahaa markii uu ka hadlahayey ee uu la hadlahayey ibliis maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya maxaa kuu diiday ibliisow inaad u sujuuddo waxaan labadayda gacmood ku uumay culamadu marka maxay yidhaahdaa labadan gacmood oo ilaahay uu sheegayaa waxaa looga jeedaa awoodayda aan ku uumay ila luqada carabiga haddii la eego gacmaha awoodda waa loo isticmaalaa masala hadda xadiis riyaadka aan ku mari doono saxiixa bukhaari kolba waa warinaya xadiidka bukhaari waa warinaya ayaa markii nebigu uu ka waranayo juuj waajuuj markay soo baxaan buu wuxuu leeyahay laa yadaani liaxadin biqitaalihim macnaha qofna awood uma le inuu la dagaalamo yadaanka waxaa laga cabira waa laa taaqata carabtu masalan qofka markay yidhaahdaan laa yadaani la waxay uga jeedaan macnaha laa taaqata loo kale awoodday ka cabiraan marka haddaa hadda ka dhigto in ilaahay aadam laba gacmood uu ku sameeyey hadda qur-aanka ilaahay aayad wuxuu ku leeyahay inamaa amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun ilaahay haddii uu doono inuu shay sameeyo shaygaa wuxuu odhanhayaa ahow shaygiina wuu ahaanaya ilaahay markuu wax sameynaya wuxuu noo sheegay waxaan noqo ilahay inuu ku samaynayo haddaa marka tidhaahda maye aayaddaa waa jidhaaye nebi aadam baan ka gaar yeelahaya waxaan leeyahay asaga ilaahay cinaayo gaar uu sameeye waxa weye gacmuhu ku sameeyey haddaba qur-aanku ilaahay kugu sheegay nebi aadam laftigiisa in kunta lagu uumay ilahay aayadbu wuxuu ku yidhi ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadama khalaqahu min turaabin uma qaala lahu kun fayakuun nebi ciise tilmaamtiisu ilaahay agtiisa markii la eego aadam bay la mid ilaahay aadam wuxuu doonay inuu ciid ka uumo markaasuu muxuu u yidhi wuxuu u yidhi muxuu ahaa ahow marka wuu ahaanay haddaa xataa u garato in gacmo lagu sameeyey aadam in sharaf gaara looga dhigay hadda waxa weeye gacmaha waxaa lasoo qaaday xayawaankii xataa oo ilahi aayadbu wuxuu ku yidhi awalam yarow anaa khalaqnaa lahum anaa awalam yarow anaa khalaqnaa lahum mimaa camilat aydina ancaaman buu leeyahay wayse inaan uumnay waxa anaga gacmaheennu ay sameeyeen inaan nicmooley aan uga uumnay oo waa geelii iyo arigii baa ilahay u sheegahaya marka calaa xaasil culamadu waxay ku fasireen yadda macnaha waxaa looga jeedaa yacni waa ilaahay awooddiisa marka aadam waxaa gaar loogu soo qaaday macnaha ilaahay wuxuu uga jeedaa war wixii anigu aan sameeyey adoo samayntiisa si gaara uga qas ugu qastahay sababtoo ah laba haddabaad arkaysaa masalan inaa war waxaan anigu gacantaydaba aan ku qabtay oo kale qofka markuu rabo shayga inuu weyneeyo oo kale macnaha ilahay wuxuu uga jeedaa bacdamaa nebi aadam uu khaliif ka dhigayo inii jaacilun filaaldi khaliifatan uu lahaa uu mistiisaas ilaahay inuu cinaayo gaara uu siiyey maxaa yeele waxaa laga dhigay yani makhluuq makhluuqaadka kamid ilaahay kamid oo la fadilay ilaa xataa malaa'igtii muqarabiintaha la yidhi u sujuudo oo kale waayahay midda kale haddee waxaa meesha imaanaysa markaad laba gacmood soo qaadatay qur-aanka meel baa hal gacan keliya lagu soo qaaday yadullaahi maqluuc meel baa lagu soo qaaday jamac biaydib oo kale iyo aydiinadaan sheegayna xageebaad marka udhigaysaa oo kale marka sida hadda culimadu ay ku fasileen haddaad aragto adiladu miday ku kulmaysaana waa sidaa waxyaalahan qaarkood marka ilaahay uu soo qaadahayo waa qur-aanku luqada carabigu kusoo geda masala aayadda hadda ilaahay uu ku leeyahay oo kale wa qaalat ilyahuudu yadullaahi maqluulatu bal yadaahu mubsutatan yahuudda waxay yidhahdeen ilaahay gacantiisu way xiran tahay markaasuu ilahay wuxuu leeyahy bal ilaahay labadiisa gacmood way fidsan yihiin fidsanaanta macnaha waxaa looga jeeda carabtu markay ka warramhayaan qofka deeqla badan waxay leeyihiin fulanun yucdii biyadayhi bay hebel labadiisa gacmoodba waxbuu ku bixiya macnaa waxaa looga jeeda waa deeq baday waxaa laga yaabaa inuusan ba gacantiisa waxba ku bixin shaqaalihiisa waxaas inay waxa bixiyeen oo kale marka warkaa warka ka dambeeyu kugu fasiro muxuu yihi yunfiqu kayfa yashaa siduu rabuu ilahay waxu bixiya waayahay marka bian yakuuna inuu ahaado weeye murakaban midkii la issaaray fi daati daatadiisa figeeda midkii la isku saaray oo markaa layaa ilaahay daatadiisu waxay iska saaran tahay luga iyo gacmo iyo kila iyo waxaasoo dhan waxa weeye macaani un kale kusoo arooreen culummadu ay fasireen hataa hadda adigu macnaha raaci weydo sida salafka u badnaa waa kuu fulo inaad tiraahdo ilaahay baa yaqaana wuxuu uga jeedo haddii kalena qur-aanku asagaa isfasiro muxkami mutashaabih buu leeyahay adilada kale waa lamid aw yakuna bian yakuna lahu inuu usugnaado weeye ilaahay ahaansha la-aantu mumaahilun mid lamid noqonahaya fi daati daatadiisa figeeda kula mid noqonahay kula mid noqonahayo uma sifaati tilmaam ama aad tirahdo fi daati daatadiisa figeeda inuu ugu sugnaado way mumaahil uma sifaati tilmaamay ama inuu usugnaado weeye wax ahaansha la-aanta ilahay usan waaxid ahayn mid asaga lamid ah inuu yeesho daatadiisa iyo sifaatkiisa oo axad daatadiisa oo kale ale axad tilmaamihiisa oo kale ale ko ama in la yidhaahdo sifaatka ilahay baa mutacadid oo sidai kale dhowr qudre iyo dhowr ilaado oo kale aw yakuna bian yakuuna inuu ahaado weeye macahu ilaahay micigiisa fi lwujuudi jiritaanka fiigiisa koonka fiigiisa waxa jira mawjuudaadka muathirun mid wax saameynaya taana waxaa lagu anfinaya sida hadda caqiidada ay qabaan muctaziladu oo waxay yidhaha alcabdu yakhluqu afcaala nafsi qofku wuxuu samaynaya asagaa uuma laakiin awooddu wax ku samaynahayay ilaah baa geliyey marka ta maaa marka waxay keenaysaa ilahay inuu shargiyaal badan yeesho ilahay asaga qur-aanka wuxuu ku leeyahy wallahu khalaqakum wamaa tacmaluun marka haddii makhluuqaadka camal loo tiiriyo camalkaa loo tiirinaya waxa weeye waxay ku imaanaya ilahay socodsiintiisa ilah baa ka shaqaysiinaya waa waa wax ilahay ka sha gaarigaas adiguba hadda waxa weye markaad wadayso aad kaxaynayso oo kale kaa ayuu lamid yahay wax ilaahay wadahayo wey wallahu subxaanahu wa tacaala aclam